Ganacsatada magaalada Jowhar oo ka hadlaya caqabadaha kala duwan ee ganacsiga magaaladan ku haysta ayaa tilmaamay in caqabada ugu weyn ee dhanka ganacsiga ka jirta ay tahay maciishada ka timaada magaalada Muqdisho taasi oo marxalado kala duwan u soo marta in ay soo gaarto magaalada tan iyo Jowhar maalinba maalinta ka dambeysa ay tilmaameen ganacsatadu in uu sicir barar ka sii dhacayo dhanka ganacsiga isla markaasina lacago dheeri ah lagu kordhinayo agabka iyo maciishadaha ka yimaada caasimadda taa oo ay sababteedu ka dhigeen wadada oo aada u burbursan dhanka kale gaadiidleyda iyagoo ku shaqeeya gawaarida ka yimaada magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana agabyada kala duwan magaalada tani jowhar soo gaarsiiya ayaa tilmaamay in iyagoo qudhoodaba ay caqabadaha qeyb ay ka yihiin kuwa dalaadhacaya kadib markii ay tilmaameen in muddo laba maalin iyo ku dhowaad ay ku qaadato inay soo gaaraan magaalada tani jowhar magaciga walaal waxaa la yihahdaa muuse cali cumar abuukra la yihahdaa oo ku dhashay gobolka shabeellaha dhexe ee jowhar waxaanan ka mid ahay darwaliinta ee ka shaqaysa gobolka shabeellaha dhexe jowhar iyo muqdisho waxaana keenaa micnaha badeecada kala gedhisan sida sokorta bariiska burka baastada iyo waxyaabaha kaleenta oo badiiciga ah ay u baahiyin ummadda islaamka ay u baahiyin ayaan ka keennaa gobolka muqdisho waxaana keenaa gobolka shabeellaha dhexe jowhar ayaan keenaa sida micnaha ummadda ay markaas ay u intifaacan wallaahi markaan kuu sheegay saddex maalmood kahor ayaan gobolka shabeellaha dhexe jowhar ayaan nimid waxaanan ka koobneen oo idhaan sideed gawaari camal ayaan ka koobneen oo wadaa raashin sidaas awgeed macnaha maanta kuli saddex waxaan haynaa dejis sidaan u jeedaan baabuurkan haddaad arkaysaan laga dejinayo bariiska wuxuu taagan yahay maanta kuli saddex maalmood ayuu taagan yahay alxamdulilah wuxuu ilaahay siiyey ummadda soomaaliyeed intaasaa lagu sabraa alxamdulillah dhib kale ay qaban ma laha waxaan qof walba qof walba qofka ilaahay wax usoo dhiibay si wax ugu soo dhiibay ay la macaamilayaan waxaan ka soo baxnay muqdishaan ka soo baxnay wallaahi waa wax badan aan soo socnay si fiican wax badan aan soo socnay marka wadada waxaan ka qabnaa wallaahi macnaha bur bariis sokore waxaasaa keennaa markay hadduu leeyahay wadadana aad ayaan u adag tahay dhismo ayaan rabnaa wadada inoo dhiso marka waxaan ka codsanaynaa maamulka inay wadada noo dhisaan marka la gaaro xilli roobaadka waxaa go'a wadada gebi ahaan isku xirta magaalooyinka jowhar iyo muqdisho xilliyada kale ee jiilaalka ahna gabaaridu waxa ay diraqsadaan wadooyinka cariga ah ee dhinac mara wadada weyn ee isku xirta jowhar iyo muqdisho waxaase culeysyada ugu badan dadweynuhu iyo ganacsatadaba ay tilmaamaan marka la gaaro xilliga roobka guga deerka amaba xagaaga